waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay doorashada inta ka dhacday cadaaladda ay u dhacday waxaan si goonaa ugu mahadcelinayaa ergadii i dooratay kulligooda waa u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinkii oo shaqadan fiican qabtay sidaan cadaaladdaa wax u suubiyey aada iyo aadaan ugu mahadcelinayaa
eedaan ka faraxsana inaana ku guulaysada xubinta aqalka baarlamaanka golaha shacabka soomaaliyeed for the next four years up to two twenty ilaa iyo twenty two laba kun iyo labaatanka waxaan rajaynaa inaan noqdo qof wax badan ka qabata dhibaatada ka jirta soomaaliya horumarka ka shaqaysa deganaanta ka shaqaysa ka shaqaysa amniga ka shaqaysa waxaan leeyahay doorashadaanna waxay u dhacday si wanaagsan wax ayadoosan ku jirin wax musuq maasuq ah iyo wax isdabamaris ah doorashadan waxay ahayd mid xaqa oo xalaal ay u dhacday wax yaraato maartin isdabamarisa maysan dhicin qofkii rabayn ay doorteen bulshadii reer
suwaali suwaali waxay ololaysaa gabdhaha soomaaliyeed ee gobollada inay helaan kootadoodii waxay la shaqaysaa ololaha gabdhaha waxay u dadaashaa gabdhaha isku xirkooda waxaan ka qayb qaadanay meelo badan oo ka soo shaqayna hadda maantao kale jubbaland waxaa jira gabdho suwaali ah galmudug waxaa jira gabdho suwaali ah oo raadinaya in la helo gabdhihii kootadoodii waxaan ku faraxsannahay shalay oon helnay kootadii gabdhaha koonfur galbeed ee heshay fawsiyo maanta oon helnay gabdhihii sidoo kale ay heshay raabaco hore koonfur galbeed waana u mahadcelinayaa mahadcelin gabacdii aad iyo aad baan kabar idinku mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha soomaaliyeed oo dhan waxaan annagu ka soconnay ururka u dhaqdhaqaaqa gabdhaha boqolkiiba soddon inay helaan wax badan baa maamul goboleedyada ka soo shaqaynay waa markii aan halkaa nimaadno oo lixaad oo sugaali ay timaado waxaan aad ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galo furitaankii la furaayey kulankii gabdhaha swali ee ku saabsanaa in gabdhaha soomaaliyeed ay helaan kootadoodii doorashada socota ka kootadaasna aaday muhiim u tahay bulshada soomaaliyeed ay muhiim u tahay ummadda soomaaliyeed ee soo socota jiilka soo socda ay muhiim u tahay dalka deganaanshihiisa iyo amnigiisa ay muhiim u tahay in badanoo magaranaysaa deegaanka iyo dalka ku saabsan ay muhiimadda weyn u tahay